asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenni caanka ahayd ee aynu badanaaba isla wadaagi jirnay innaga oo dhinacyo badan iskala eegna isla aqoonyahankeenii aan xubin hore ku qaadannay ee xoolaha soomaalida laga wareysanhayey oo aan ahayn dee aqoonyahanka maanta joogo oo kaleento ama aqoonyahankeenan isagowaan is-aqoonini dhaga hela ilaan hadda waad og tahayoo marka aqoon-yahanadeenna ay rabaan inay mahmaah caalamiga kuu soo qabtaan waxay ku dhihi ruushka ku mahmaaha swidishka ku mahmaaha jarmanka ku mahmaaha ingiriis wuxuu dhahay faransiis wuxuu dhahay talyaani wuxuu dhahay iyo quuqaaq kama maqlaysid hal marna way yar tahay inaad nin aqoon-yahanoo isku kalsoon oo soomaaliya aragto oo kuleh haddii ilaahay idmahayo waa kuwa aqoon-yahanka sheegta moogtaha anugu ugaa dhibaan dhahaa baayad banjoog ama ugaadhila duufsaday baan dhahaa haddii ilaahayd mahayo oo isku kalsoonoo dhahaya mahmah teenaha waxay ahayd ama mahmah soomaaliyeed baa ahayd ama mahmah awoowaa ahayd ama mahmaahdeennaad tidhi ama mahmah baad tidhi wadaniyadii baa ka maqan waa dad afkii ka dhintay oo wadaniyadii ka dhimatay oo damiirkii ka dhintay oo jiritaankii soomaalinimo ka dhintay oo iyaga dhanba maaragtay dhibaatooyin badan ay haystaan oo aad moodo waxbaan aqaanaada ay leeyihiin inay tahay aqoon waxoodii daadisay ama ay la xooreen sababta oo ah qofkuba wixiisii kuma kalsoono wax ummado kale iyo dadyow kale wax ay leeyihiin ayuu kuu soo qaadan xataa waxaa laga yaabaa kuwo fara badan oo gabay sheegaya inaad maqasho shakespeare ninkii la dhihi jiray baa yidhi ama daanta alegeri ayaa ku gebiyey oo talyaani ahaa ama bucafana baa ku gebiyey oo baalkii ahaa jarman mutarabi baa yidhi inay ku dhahaan iyagoo heli kara inay ku dhahaan haddii ilahay kuu samogeliya raggii cuscuslaa ee soomaaliyada gabayada guungaarkaa tirin jiray mid ka mida wixiisii inay kuu soo qabtaan laakiin ta damiirkii ayaan shaqaynayninoo cilada jirta meesha ayaa taa aqoon-yahankeenii marka aan qayb hore ku soo qaadanay geela ka warramahayey ayaa si qabow waxaa loo weydiiyey waxaa la yidhi aqoon-yahankeeniiow ama abwaankeeniiow bal ka waran waxaad nooga warantaa lo-da lo-da iyo waxa u roon iyo waxa u xun bal wax nooga sheeg marka lagu leeyahy waxaa ka waran waa inaad dhankiis waxa u xun iyo waxa u fiicanba qofku inuu wax ka bixiyo oo uu war ka sheego ama uu tilmaan ka dhiibto ama uu sheego ayaa loo baahan yahay ee inuu hal dhinac keliya isku koobo ujeeddadu ma ah kolkaasu wuxuu yidhi lo- haddaad weydiiseen qaarka hore daad ha kula jirto qaarka dambena doog ha kula jirto markaasaa la yidhi warda lama helahayo aqoonyahan waxaaad sheegtay abwaanow wax adduunka ka jira ma ahan loda inay qaarka horena ay daad kula jirto midka dambena doog kula jirto duruufta iyo waayaha ayaan ogolay kolkaasuu u bedelay oo wuxuu yidhi sagaal ninkii qadiyey ee saddex guuliyaah iga yaqaana markii hore muxuu yidhi qaarka hore daad ha kula jirto qaarka dambena doog ha kula jirto mayay dheheen macquul ma ah kolkaasuu yidhi sagaal ninkii qadiya ee saddex guuliyey baa iga yaqaana ee balkaas u taga anugu wax uga wanaag midaa hore ma aqaanee midan dambe ninkii ku sameeyey unbaa igu dhaamuu yidhi bal orda oo ninka isaga ah raadiya inuu bal wax idiin sheego haddii waa waxaan dhici karin oo iyawaad moogta lo sagaal qado saddex guushay xaaladeedu ismaba keenays maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta haddii rabbi idmo waxaynu leenahay ama aan ku soo koobaynaa ama aan ku cabiraynaa maahmaahda dhahaysa nin cadiban yuusan ku cadibin